raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu duhur wanaagsan dhegeystayaal waa duhurnimo arbaca taariikhduna ay ku beegan tahay sagaalka bisha saddexaad sanadka labada kun iyo lix iyo toban qodobada aad ku dhegaysan doontaan warka duhurnimo ee rediyo muqdisho waxaa ugu dooron madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa dhagax dhigay dibu dayactirka xaruntii kuliyadda farsamada macallimiinta ee jaamacadda ummadda wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka dalka ayaa la kulmay mas-uuliyiin ka socoto hay-adda faw isagoo kala hadlay horumarinta kalluumaysatada shir looga hadlayay isku xidhka hay-adaha ka shaqeeya talinta sharciga oo ay soo qaban qaadisay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho faahfaahinno dheeri ayaa ka soo baxaysa duqaymo diyaarada dagaal ay ka fuliyeen saqdii dhexe ee xalay xarun kooxda al-shabaab ay ku leeyihiin deegaanka awdheegle ee gobolka shabeellaha hoose xiliska booliiska gobolka banaadir ayaa faahfaahin ka bixiyey khasaaraha ka dhashay qarax gaari oo ka dhacay maqaayad ku dhow xarunta gaadiidka booliiska ee degmada cabdicasiis ee gobolkan banaadir akhbaaraadka caalamkan waxaa u dooqaan howlgal ciidamada gaarka ah ee dowladda tunisiya ay ka fuliyeen deegaanka lagu magacaabo binqardaan ee ku dhow xuduudda dalkaasi uu la leeyahay waddanka libiya ayaa waxa ay ku dileen ku dhowaad toban ka tirsan kooxaha ka tirsan daacish ee maalmihii u dambeeyey halkaasi ka geysanayay falalka la xiriira mudaradka
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda f m ka dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
intaasi waxay ahaayeen qodobada ugu door karoon warka duurnimo ee rediyo muqdisho haatana ku soo dhawaada isagio faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa dhagax dhigay dib u dayactirka xaruntii kuliyadda farsamada macallimiinta ee jaamacadda ummadda munaasabad kooban oo ka dhacday xarunta jaamacadda ummadda ee magaalada muqdisho oo hadda shaqeysa ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud wasiiro xildhibaano iyo qeybo kale oo ka mid ah bulshada oo ay ka mid yihiin ardayda wax ka barata jaamacadahaasi waxaana sidoo kale halkaasi ku sugnaa wasiirka wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya qadar bashiir cali madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey ahamiyadda ay leedahay xaruntani in dib loo hirgeliyo kuliyaddii aan ka baxay waatana jiifkeedii halkan dugsiga sare meesha ku yaallo kudhex yaallaaho deganaa jirno seexad jirna marar badanna waa waa waa maqasheen anigoo ka hadlaayo yacni waajibka nalagu leeyahay oo dadka soomaaliyeed ay nagu leeyihiin wasiiradda iyo muxuu ahaay rektorka jaamacadda iyo ku-xigeenkiisa iyo ragga injineerkii waalidiinta ka hadlay halkan ku hadlay dadka soomaaliyeed oo dhan maanta jaamacadda ummadda somalia anna jaamacadda keliya dalka ka jirtay ahayd maxaan ku yidhahdaay arday badan oo soomaaliyeed aa dhigan jirtay dhowr iyo toban kun oo arday aa dhigan jirtay dhammaantoodna nin lacag laga qaadi jiray hal hal shilin qof laga qaadi jiro ma jiro laga qaad iska daayay sida wasiiraddu u sheegtay lacagaa naloogu diri jiray aniga waxaan rabaa wasiirad soddon shilin ayaa nala siin jirtay laakiin annaga markaan kuliyaddaa dhiganayna boqol iyo konton shilin aa nala siin jiray yacni waxay tilmaam u ahday dhiirigelin zaa'ida ayaa dadka dhiganayo farsamada baranayo oo macallimiinta farsamada noqonayo oo dugsiyada farsamada dhisayahay dhiirigelin zaa'ida ayay qabeen sidoo kale jaamacaddu markay furneeday jaamacadda ahayd dowladda soomaaliya mishaar baa laga qaadan jiray dowladda talyaanigana ama muxuu ahaayna waa kabi jirto jaamacadda dhaqaalay ku bixin jirta macallimiinta waxay sii jirto gunno oo weliba aad u badanay sii jirta annagu gunno kaloo sii dheeri ana waa nala sii jira macallimiinta farsamada haddaan ahayd sidaas ayaa dowladdu waxay ugu ahayday muhiimad ay u siin jirtay farsamada iyo barashada farsamada maadaama culaysyo badan oo dhaqan ah ay ka jireen xagga farsamada muxuu ahaay barashada farsamada culays dhaqanaha ka jiri jiray oo waxyaabaha adduunyada ay ku horu martay oo technologiga iyo syniska ay ku beesgaraysa ku salaysan yihiin oo dhammaa waxaad u malaysaa in dadkeenna si un loo loo waxeeyey kan maxaanku ihahdaa harkaha ka shaqeeya waa la ceebeeyey kan kalluunka ka shaqeeya waa la ceebeeyey kan birta ka shaqeeya waa la ceebeeyey marka
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayuu kaasi ahaa wasiirka kalluumeysiga iyo kheyraadka dalka ayaa waxa uu la kulmay mas-uuliyiin ka socotay hay-adda faw isagoo kala hadlay horumarinta iyo qalabeynta kalluumaysatada sida uu ku waramayo cabdirasaaq maxamed faarax shiine kulankan uu la qaatay wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda mas-uuliyiin ka socday hay-adda faw waxaa looga hadlay horumarinta kalluumaysatada soomaaliyeed iyo sidii loo siin lahaa agab ay ku soo jillaabtaan kheyraadka ku jira badda iyadoo la isla meel dhigay in la iska kaashado tababarinta iyo tayeynta kalluumaysatada soomaaliyeed markii uu kulanku soo dhammaaday ayaa wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka badda maxamed cumar ceymooy waxaanu weydiiyey qodobada sida tooska ah loo dul istaagay iyo mas-uuliyiinta faw waxyaabaha ay isla meel dhigeen waxyaabaha sida tooska ah loo taabto waxaa ka mid ahayd waxyaaba hore aan uga hadalnay oo ahaa in shaqaalihii tayanteeda lasii wado lasii derdergeliyo iyo agab oo aanu ku ballangnay in ay keenaan oo loo keeno dadka ku howlan kalluumaysiga taasoo ay yidhaahdeen qaarkood waa haynaa haddana ay ka dhiban yihiin waxyaabihii yar sida doomanka waxay yidhahdeen waxaa inoogu yimid dibdhac weliba waxaan aad usoo lasii jeexjeexnay oo aanu ku wada hadalnay xagga dhinaca biyaha macaan kalluun mallayga wax soo saarkiisa sidii oo arrintaasi asagana loo dadejin lahaa arrintaas waxna looga qaban lahaa wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ayaan weydiiyey kalluumaysiga sida sharci darada uga socda xeebaha soomaaliya waxa ay wasaaraddu ay kala socoto iyo haddiiba ay jirto in ay kala hadashay hay-adaha qaramada midoobay shalay waa noogu dambaysay arrintaas ayaan ka wada hadlaynay waxaanu shir ku yeelanay xalane waxaana ka wada hadlaynay dadka arrimahaasi khuseeya ee badda ku jira ee maraakiibta waaweyn laftigiisa iyo ciidamada kuwa jooga waxyaabaha ay u joogaana laftigooda iyo waxyaabaha meesha ay qaarkood ay wax la qaban layihiin oo ay la fiirinayaan maraakiibta oo sharci darada ku soo gelaya kuwa kale ee baddooda difaacnayna qaarkood ay leeyihiin waa burcadbadeed saa darteed waxaan weydiinay maxaa kalifi kara in ayaga oo jooga markab sharci dara uu kalluumaysanaya ay arkayaan ay qaban waayaan ee ay yidhaahdaan mandeed uma haysano kuwa kalena ay la dagaalamaan ee ay yidhahdaan waa burcad waxyaabahaasi iyo waxyaaba la mid ah ayaan shalidan ka wada hadlaynay waxaan isla meel dhignay laftigooda in arrintaasi talaab laga qaadi doono oo kuwa jooga laftigooda oo noo caddaatay maraakiibta la leeyahay amni baan sugaynaa laftigooda oo meesha jooga laftigooda qaarkood in ay jilabtaan wasaaradda kalluumaysiga soomaaliya ayaa muddooyinkan waxa ay waday ololo lagu horumarinayo kalluumaysatada oo sannadihii lasoo dhaafay sheegayay inay u baahan yihiin qalab ay ku kalluumaystaan
faahfaahinno dheeri ayaa ka soo baxaysa duqaymo diyaarado dagaal ay ka fuliyeen saqdii dhexe ee xalay xarun kooxda al-shabaab ay ku leeyihiin deegaanka awdheegle ee gobolka shabeellaha hoose gudoomiyaha deegaankaasi maxamed aweys abuukar ayaa waxauu arrintaasi goordhow oga warramay waryahayaga cali cabdiraxmaan
sax ruga arrintaasi waa jirtaa xalay sakdi dhexe laba iyo tobankii sakdi dhexe isnalaxda saaqofa si u yaqaan ayaa weerar diyaarado oo oo cirka oo ka dagaalamaya iyo kuwa dhulka ciidan ahba intaba ayay ka dhaceen bajibaa udhigle weli far badanna waa laga gaaray marka arrintaasi xalay waa sax waa dhacday haa goobtay wax ka dhaceen gudaha awleegle miya mase meel u dhow waay magaceed goobta waxa ka dhaceen waa awdeegle waayo laakiin saddex ilaa afar barood oo nimankan arxalnaawayaasha ah oo ummadda soomaaliyeed u diiday dhinac walba inay u noolaadaan meel ay barood u haayeen ayaa la weeraray wax hal qofoo shacaba oo wax soo gaaray mana jiraan khasaaraha soo gaaray waxa ma laga ogyahay khasaarahayga soo gaaray saaka sideed saac oo subaxnimo misna labada saac qofasi u yaqaan ayaa muxuu ahay koob iyo toban magaalada afkeeda oo mayda ayay yeeleen hogtaan helahay iyo afar isha muxuu ahaay oo beeraha awdhig meydooda kale oo magaalada u dhow afar meydoo kale inay meesha yeeleen bilow hadda saacadaan hadda ilaalinaysa daqiiqada ka hor lagu soo wargeliyey meelo kale afar meel hadda am- ay ka qaateen mayd oo ay geliyeen meel liidaa sirtorow ayaa la ii sheegayay waa haddii la isku soo arooriyay labaatanadii weenta haddaan aan aan u hayo ee goobta eh, diyaaradaha ay ku beegsadeen maleeshiyaadka al-shabaab ma fariisina u ahayd maxay meesha ka qabanayeen ayaga waa waa baro oo saddex ah oo ayaga ay isticmaalaan oo saddex barood oo ciidan ahaan ay isticmaaleen iyo baro hal bar ka mid ah magaalada gudaheeda waayo oo wixii saraakiishooda ah iyo sidaasoo kale oo habeenkii seexda oo maalintii baan ka maqnaada oo ay afartaas meelood waa meelaha hadda ay weerareen weerarka ay ku qaadeen ee labaatanka ka dhimatay maleeshiyaadka al-shabaab waxa horjooga ama ku jira sida inta aad xogta haysaan Eh, bishaan hadda oo february eh, oo hadda oo ay naga dhamaatay iyo maarso maanta oo eh, sagaal oo kale ah Eh, waxaa aad ugu soo badanayay eh, saraakiil ajnabi ah iyo kuwa soomaaliyaba iskugu jira ayaa aad ugu soo badanayay Eh, eh, waxaa ka mid ahaa eh, inta haddaan ka haysto safaad shangare iyo iyo abu cabdallah Ali oo gobolka shabeellaha hoose oo kale qaabistan la sheegaya iyo iyo kuwa ajnabiga ah marka saraakiil fara badan ayaa muddooyinkan ba ilaa iyo bisha february iyo maarso afarta maalmood oo kale sidaasa ayay ay saraakiil fara badan oo degmada ay- ay imaanaysa haa ee goobtii la duqeeyey ma ka carareen mise way ku sugan yihiin ogaalkiina Eh, il- hadda hadda saadaan kula hadlayo wax shabaab oo jooga ma jiraan way kala haadeen way kala carareen Eh, weliba waxaa la ii sheegay hogtaan helayo Eh, ciidankaas soo weeraray qaarkood ay meyd ay ku qaateen mid ahaan ay ku qaateen iyo qaar oo dhaawac ay ku qaateen way jiraan hadda aan kula hadlayna hada yaraatee hal qof oo shabaab oo magaalada dhegima jooga
gudoomiyaha deegaanka awdheegle maxamed awees abuukar ayuu ahaa shir looga hadlayay isku xirka hay-adaha ka shaqeeya talinta sharciga oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho ibraahim guudle ayaa ka waramaya shirkan looga hadlayay isku xirka hay-adaha ka shaqeeya talinta sharciga oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka ee dowladda federaalk ee soomaaliya waxaa looga hadlayay wadashaqeynta hay-adaha ka shaqeeya cadaaladda iyo arrimaha garsoorka si loo horumariyo cadaaladda dalka xogayaha joogtada ah ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka ee dowladda federaalk ee soomaaliya mudane ismaaciil jimcaali calisow ayaa warbaahinta qaranka uga warbixiyey shirkan iyo hay-adaha ka qaybgalay Een, shirkaani wuxuu ku saabsan yahay een, iska warqabka iyo isu xog isxog waraysiga ka dhexeeya hay-adaha ka shaqeeya was- cadaaladda oo isugu jira de wasaaradda cadaaladda laftirkeeda maxkamadaha iyo xabsiyada iyo dhammaan een, wasaaradda amniga iyo hay-ado fara badan oo kale oo ay ka wada shaqeeyaan ama ay ka dhexayso wada shaqayn dhow oo la rabo mustaqbalka inay sii joogtayaan haddii alla idmo marka muhiimaddu waxay ahayd xog ay isweydaarsan doonaan mustaqbalka dhow haddii alla idmo iyo kan fogba hay-adahaas ka shaqeeya cadaaladda sidoo kale mudane ismaaciil jimcaali cali sow xogayaha joogtada ah ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka ee soomaaliya ayaa ka hadlay muhiimadda shirkan loo qabtay wada shaqayn caafimaad qabta kow labo iska warqab waxaa jira wadankan federal system wax la yidhaaho qaatay federaalkuna arrin sahlan ma aha si low sahlan waxaa laga yaabaa inaan hay-ado badan aysan u kala caddayn een, roolkooda ama een, muxuu ahay qaybta ay shaqada ka leeyihiin marka wuxuu abuuri doonaa caafimaad qab ah in cid waliba ay ogaato meesha ay ku eg tahay eh, muxuu ahaa dalinka la mas-uuliyaddeedu marka mas-uuliyad eh, qeexan oo aan cid cidda kale wax u malaysa aysan jirina horta ka dhalan doonto haddii ilaah yidhaahdo labo wada shaqaynta laftirkeeda ka dhalan doonto haddii alla yidhaahdo saddex waxaanoo hal unug naqda ama hal bah ummad bah hal bah oo meel ka wada duusha inaan naqanno ayuu hirgeli doonaa haddii ilaah yidhaahdo shirkan looga hadlayay isku xirka hay-adaha ka shaqeeya talinta sharciga ayaa waxa uu ahaan doonaa shir bishiiba mar la qabto waxaana waxyaabaha looga hadlayo ka mid a olole wacyigelin ah oo dadka lagu barayo xuquuqda dastuuriga oo ay leeyihiin iyo waajibaadka hay-ad walba ay leedahay ee ah ka shaqeynta horumarinta cadaaladda iyo arrimaha garsoorka
taliska booliska gobolkani banaadir ayaa faahfaahin ka bixiyay khasaaraha ka dhashay qarax gaari oo ka dhacay maqaayad ku dhow xarunta gaadiidka booliska ee degmada cabdicasiis ibraahim aadan maxamed ayaa tafaasiisha warkan eegaya qaraxan ayaa waxaa loo adeegsaday gaari saarif ah oo lagu soo buuxiyey walxaha qarxa kaasi oo lagu qarxiyey muqaaxi ka soo horjeeda xarunta gaadiidka booliska degmada cabdulcasiis goobta muqaaxyada ee qaraxa ka dhacay ayaa waxaa ku sugnaa shacab badan iyo saraakiil boolis oo xilligaasi heeganka ku jiray ali xirsi barre cali gaab taliyaha qaybta booliska gobolka banaadir oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ilaa saddex sargaal oo ciidanka booliska ka tirsan ay qaraxaasi ku dhinteen dad badan oo shacab ahina ay ku dhaawacmeen waxaana uu intaasi ku daray taliyaha inay gacanta ku hayaan wadihii gaariga qaraxa geystay isagoo nool oo dhaawac ah halkan ayaa qaraxani ka dhacay ma aha xerada gaadiidka waa maqaayad shaal laga cabo oo aammaana ay ku taallo oo ay shaal ka cabaayeen saraakiil ay koorso uga socotay meesha allaha u naxariisto annaga waxa maqarsan saddex sarkaal ayaa nooga dhimatay meeshaas ayada wax raada oo la hayo waxaa ka jira darawalkii oo naf xunu ku jirto waa darawalkii waday baabuurka qaraxa dhinaca kale taliyaha qaybta gobolka banaadir cali xirsi barre cali gaab ayaa waxa uu tilmaamay in ciidamada nabadgelyada howlgal ay ka sameeyeen qaar ka mid a degmooyinka gobolka banaadir ay gacanta ku dhigeen rag saarna mooto bajaaj kuwaasi oo doonayay inay qaraxyo ka geystaan magaalada muqdisho xalay tobankii saac ciidanka booliiska ay shaqaynaayey waddada madiina almunawara agagaarka naasaab lood agteeda meesha looga leexday jaamacaddii farsamada waxaa lagu qabtay ciidankii shaqaynaya ku qabteen mooto waxaa lagu watay saddex nin mootada waxaa saaraa qarax waxaa loo waday dhanka xamar weyne mootadaas ninna waa la qabtay mootadiina waa laga reebay laba ninaa carartay mootadii way qaraxay
iminkana magaalada baydhabo howlgal ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamulka koonfur galbeed ay ka sameeyeen magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa waxa ay ku soo qabteen ku dhowaad toban qof oo lala xiriirinayo in ay ka dambeeyeen qaraxyadii ka dhacay magaalada baydhabo waxaa iminka si toosa qadka ugu jira waryahayaga siraaji sheekh isxaaq siraaji waxaa faahfaahin inaga siisaa howlgalka meelaha sida gaarka looga sameeyey iyo dadka lagu qabtay
aada umahadsan tahay howlgalka waxay ku kaashanayay ciidanka naysa ee koonfur galbeed soomaaliya daraawiishta koonfur galbeed nabad sugidda iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaana lagu baarayey dadkii qaar ka mid ah dadkii ka dambeeyey qaraxyadii dhowaan ka dhacay magaalada baydhabo oo qaarkood la qabtay hore loo haayay balse lagu baadigoobayay in gacanta lagu dhigo ciidanku waxay howlgal ka sameeyeen geerisyo fara badan oo ku yaala magaalada baydhabo waxaana lagu soo qabtay dad aada u fara badan oo tiradoodu ay gaarayso ilaa iyo sideed qof oo ku dhug lahaa qaraahiyadaasi wax ka soo maleegay marka taliyaasha ciidanka ayaa horboodayey howlgallada laga sameynaya geerishyada waxaa sidoo kale dadkaasi soo sheegayey qaar ka mid a maxaabuusta lagu hayo xabsiga magaalada baydhabo oo runtii iyagu soo sheegay ama dadkii kala shaqeynaya hawshaasi soo tilmaamay marka howl aada u fara badan ayaa laga qabtay howlgallo aada u fara badan waxaana gebi ahaanba ay la wareegeen ciidanku geerisyo fara badan oo laga soo abaaburay qaraxyadaasi marka dadkaasi dhammaantoodii waxaa ka mid ah kuwii laga soo gaday biraha dadka lagu leynayey ninkii iska lahaa geerishka oo muddooyinkan ugu dambeeyeyba lagu daba joogay in lasoo qabto ciidanku ay ku daba joogeen ayaa maanta waxay u suurta gashay in milkiilihii geerishkaasi lasoo qabto oo ka dambeeyey dhammaan qarahyadaasi oo qarahyo horena laga soo sameeyey geerishkiisii kuna lug lahaa hawshaasi maanta ayaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gacanta ay kusoo dhigeen marka howlgallada had yeertan aan kula hadlayo way socdaan ciidanku waxay isku geydaameen dhammaan geerish oo ku yaala duleedka bari ee magaalada baydhabo oo looga shakiysan yahay xataa in gaadiid lagu diyaariyay qaraxyada ay ku jiraan marka hadda goobtaasaan ku sugannahay warbaahinta qaranka soomaaliyeed ayaana mar dhow soo bandhigi doonta qaabka howlgalkaasi u dhacay iyo ciddii ka dambeysay iyo sida loo soo qabtay iyo sidoo kale maxaabiista oo lasoo qabtay iyagoo laftirkooda afkooda ku qiranayo sidii ay ugu dambeeyeen iyo qaabka ay usoo maleegeen documentary ayaa laga soo diyaarin doona bulshada ay ka daawan doonaan warbaahinta qaranka soomaaliyeed
aada iyo aad ayaad umahadsan tahay waxa uu ahaa siraaji sheeh isxaaq oo inooga warameeyey howlgal hay-adaha amniga ay ka sameeyeen magaalada baydhabo soomaalida ayaa horumar ganacsi waxa ay ka sameeyeen dalka koonfur afrika iyadoo taasi ay jirto ayaa haddana waxa ay dhibaatooyin dil iyo sidoo kale boob ay kala kulmaan kooxaha burcadda ah ee dalka koonfur afrika wariyahayaga cabdulaahi qorsho ayaa u kuurgalay xaalada soomaalida isagoo socdaal ku maray sagaal gobol oo ka tirsan wadanka koonfur afrika warbixintan ayuuna ka diyaariyey nolosha iyo ganacsiga soomaalida dalka koonfur afrika koonfur afrika waxaa ku nool soomaali aad u fara badan oo qaybo kala duwan isugu jira kuwa oo nolol kala duwan iyo shaqooyin kala cayn ah ku haysta gudaha dalka koonfur afrika dumarka soomaalida ayaa kaalin weyn ka ah nolosha soomaalida ku nool koonfur afrika waxaana qaybo badan ay ka qaataan kaalin walba oo la xiriirta nolosha soomaalida iyo ganacsiga ay ku haystaan gudaha dalka koonfur afrika dhammaadka sanadkii lasoo dhaafay labada kun iyo shan iyo tobanka iyo weliba bilowga sanadkan oo aanu ku jirno ee labada kun iyo lix iyo tobanka waxaa socdaallo kala duwan ku tegay qaar ka mid a sagaalka gobol ee dalka koonfur afrika si aan ugu kurgalo xaaladaha nolosha iyo ganacsiga soomaalida ay ku haystaan dalka koonfur afrika iyo horumarada kala duwan ay ka sameynayaan iyo dhibaatooyinka mararka qaar ay kala kulmaan nolosha dalkani koonfur afrika inta aan ku guda jiray waxaa si weyn ii soo jiitay magaalo walba oo aan tago inaan kula kulmayay dumar soomaali ah oo qayb walba oo nolosha ah kaalin weyn ku leh hadday noqon lahayd dhinacyada ganacsiga caafimaadka waxbarashada iyo weliba wax soo saarada kala duwan ay ku haystaan soomaalida ku nool dalkani wallaahi kolley waddankaagii hooye haddaad joogtid duruuf dee hadda aad saas usii weyna ku haysan lahayd ma laha laakiin mar haddaa waddan shisheeya degtid waxaa kugu qufulan in aad dadkii aad kasoo tagtay iyo naftaadii iyo aad kaafisid oo aad horumar samaysid oo dadkii aad kasoo tagtay xuqabatid oo naftaada xuqabatid oo ilmahaaga xuqabatid marka duruufta waxaa keenaysa inuu qofkii maadaama waddan shisheeye joogo isan ruux baryin maanta haddii hooyadii ama walaalkii ama aabihii dhib u dhaco ama ay soo wacdaan aysan ruux kale aysan gacanta u horsanin ee waxay iyadoo shaqaysatay dhididkeeda ah inay ku caawiso dadkeedii iyo awlaadeedii iyo nafteedii qaar badan ayaa u bareeray inay u shaqo tagaan deegaanada tuulooyinka si ay ugu wareejiyaan alaabo kala duwan oo looga baahan yahay goobaha ganacsiga soomaalida qaar kalena waxayba ka dhex shaqeeyaan goobaha ganacsiga si ay noloshooda ugu dabaraan islamarkaana u kaabaan nolosha qoysaskooda halkan jooga ama kuwii ay uga soo tageen dalkii hooye ee soomaaliya
waxaa south africa waa ka rafaada zayda ka rafaada oo hadda daraadeen ogaan tuubatii kabsaday oo saddex qof oo gurahayna oo madahay ka jijibeena gacantaydana waa arkaysa waa jaabsana iyo hostalina lii jiife mar kale ku horana ninken twenty fourteen ken dhinta location araba delivery a wareejiya ha ha marka alaab anaa wareejinaya oo isku marka un telefonayo waaye anigoo hadaray tugay ka qabsada oo saddex qof ahaaye goro madagay ka dhudhufeena iyo gacantanay ka jibeena
dhinacyada sharciyada iyo weliba isbitaalada ayaa ka mid ah goobaha ugu badan oo ay dumarka mararka qaar kala kulmaan dhibaatooyinka culus waxaana taasi mararka qaar lagu sifeeyaa isfahanwaha dhanka luqadda ah taa oo sababta in sida ay u baahan yihiin aan loogu qaban adeegyada ay doonayaan islamarkaana ay uga baahdaan goobaha caafimaadka ugu horeysa dhibaatooyinka noogu badan ee na haysto waxa waaye afka isma luuqad naqaano gabadhii way bixi isbitaalkiiyo tegi haddee isbitaalka tagto xataa haddii shanfarool isma afahmi waayo xataa haddii si kasta loola hadlo ma fahmayso gabdho waxaa jira oo turjubaano ah waxaa jira dad xuquuqda u doodo gabdhaha soomaalida annagaa isla weyn aniga ma dhahay macnaha hana soo raadiyaan laakiin gabdhaha iyaga luuqada ku dhaamaha raadsadaan si ay u badbaadaan naftooda qaarkood iyagoo la dhahaayo waxaan saxiixa ma yaqaanaan waxay saxiixayaan waa iska saxiixaan ilmihiyaa laga laga ama waa la operationaa lagu sameeya ilmaha laga soo saaraa ama operationaa lagu sameeya waa laga xiraa ilmaha iyagoo garanaynin micnaha marka aad dhex marto magaalooyinka waaweyn ee dalka koonfur afrika gaar ahaana goobaha ganacsiga soomaalida waxaa indhaha ugu qabanayaan dumar aad u fara badan oo ka dhex muuqda noocyada kala duwan ee ganacsiga sida goobaha lagu iibiyo dharka dukaamada gadabagaashka goobaha laga cuneeyo waxaa jira dumar soomaaliyeed oo qaarkood alaabaha ka keena dalalka dunida sida wadamada kenya dubay soomaaliya iyo wadamo kale ee dunida ku yaala
adiga meelo badan alaabta uga timaadaa wallahi wax dhibaataa ma qabno batalan nolosheennana noloshoodana waa ku dabartaan iyagu waa shaqaystaan adiga wax dhibaataa ma jiraan familidoodana waa ku caawiyaan bilkoos cid ma tuugaan cabdulaahi maxamuud amiin cabdulaahi qorshe telefishinka qaranka soomaaliya kabtan koonfur afrika
wararka dibaddana waxaa ugu dooran ciidamada sida gaarka u tababaran ee dowladda tunisiya ayaa howlgal waxa ay ka fuliyeen magaalada lagu magacaabo bin kardaan ee ku dhow xuduudda dalkaasi uu la leeyahay waddanka liibiya howlgalkani waxa uu yimid iyadoo toddobaadkan gudihiisa rag hubaysan ay weerar ku qaadeen xarun ciidamada booliiska ay ku leeyihiin deegaankaasi halkaasi oo iska horimaad uu ku dhex maray ciidamada dowladda tunisiya iyo kooxaha hubaysan waxaana ku geeriyooday weerarkaasi ugu yaraan labaatan qof oo isugu jira dhinacyadii halkaasi ku dagaalamay saraakiisha booliiska ee dowladda tunisiya ayaa sheegaya in howlgalkaasi lagu dilay ku dhowaad toban qof oo kooxahaasi ka tirsan waxaana kooxahani la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin kuwa ka dagaalama wadanka libiya ee daacish kuwaasi oo la aaminsan yahay markii mareykanka dhowr jeer uu duqeymo la egtay fariisimahooda in ay dalka libiya uga soo gudbeen wadanka tunisiya dowladda ayaa adkeysay ammaanka xuduudda ay la leedahay wadanka libiya iyadoo bandow kusoo rogtay magaalada binqardaan bandowgaasi oo halkaasi si rasmi ah uga dhaqangalay toddobaadkan warkii aad ka dhegeysaneyseen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya wanaga intaa ciddii uu seego waxay ka heli kartaa beejkan internetka ku leenahay ee ah radio muqdisho net